waxaa maalintii koowaad ee ciidul adxaaha si weyn looga dabaaldegay magaalada beledweyne bulshada ah ayaa labada ragco ee salaada ciidda ku kala oogay masaajida iyo barxadaha kale ee loo asteeyey salaada xeer ilaalyaha guud ee hirshabeelle garyaqaan garaad axmed cadow iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan korneel isaaq cali cabdulleh ayaa bulshada ugu hambaliyeeyey farxadda ciidda bulshadana waxa ay ugu baaqeen inay isgargaaraan bismillahi raxmaan raxiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walaah alxamd ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinaya allah subxaana wa tacaala inuuna soo gaarsiiyey ciiddii labaad oo aheeday ciiddii aladxa oo maantay yoomalxaji alakbar ay ummaddu ay xaramka joogtaha ay tahay maalinteedii waxaan lehay ummadda soomaaliya meel kastay joogto ilaahay subxaana wa tacaala amni iyo ikhraar iyo barwaaqo ilaahay ha siiya subxaana wa tacaala sanadka dambena sanadkiisan in ay noqoto meel barwaaqo ah oo ka aagan dagaal iyo muxuu ahaay iyo dhibaato iyo ummaddo dhan ay tahay dad gacmaha isqabsaday oo wixii balaaye ah ku dhex jiraha ay ka baxaan ayaan ilaah ka baryaya subxana wa tacaala baliyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay hambalyo hambalyo salaatu salaadiina aad dukateen iyo ciiddiinnaba ilahayna ka aqbalo allahu akbar allahu akbar allahu akbar عيد مبارك عيد العافية maanta waa maalintii ciid ah waa maalin weyn muslimiinta meel walbay joogaan khaasatan dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak marka labaad waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo runtii dhibaato fara badan iyo burbur fara badan muddo dheer ku jirtay waxaan leenahay walaalayaal hal iscafiyo qaar ka mida bulshada beledweyne ayaa dhankooda ka warramaya sida ay u ciideen ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal maantay oo maalin jimco ah waxaan ciidda adxaha ku dukanay magaalada beledweyne si nabadgelyo ah ilaahi subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa inuu noo siyaadiyo muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak khaasatan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caam waantum bikhayr maanta waa laba ciidood yowmul jumca oo ciid ah oo ciidul isbuuc ah iyo ciidul udxiya oo udxiyada ciiddeedii ah waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kastoo dunida ka joogaan ciid mubaarak ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum wasaalix alacmaal ciiddaa ciiddeeda kale allah nagu geersiya caafimaad iyo bashbasha barwaaqo ciid wanaagsan ciiddan ciiddeeda kale allah nagu gaarsiiya caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo waddankoo nabad ah oo khawaarij laga xoreeyey meeshaan waxaan ka salaama dadka islaamka ummadda nebi maxamed oo muslimiinta ah ciid wanaagsan ku ciida ciid mabaar ciid wanaagsan innakana ciid wanaagsan aan ku iidno ilaahay iidankiis ilaahay guul iyo gargaar iyo nasir ha la siiyo ilaahay noo dembi dhaafo ilaahay si farxad leh aan ku iidno ilaahay si farxad leh adduun iyo aqraba ilaahay farxad ha nooga dhigo si kastaba ciidan ayaa inta badan muslimiinta gowracaan xoolo inta awoodo waxaana ciidan ay ku soo aadaysaa iyadoo beledweyne ay muddooyinkii dambe soo gaarayeen dad ka soo barakacay qaybo ka mid ah gobollada dalka